إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan dagaal culus iyo madaafiic ayaa xalay iyo shalay gelinkii dambe lagu qaaday ciidamada kenya ee ku sugan deegaanka hoosingow ee jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa madaafiic ku garaacay garoonka baraawe xilli ay taagneed diyaarad sahyu waday shisheeyaha ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay deegaanka lafoole ee duleedka muqdisho xukun gacan goyn ah oo lagu fuliyey nin lacag iyo agab kale ka xaday dukaan ayaa ka dhacay degmada kamsuume ee wilaayada jubbooyinka wilaayada islaamiga ee mudug ayaa howlasa ka qaybin ah ka samaysay degmo ka tirsan wilaayadaas dowladda maraykanka ayaa waddankeeda ka soo musaafurisay in ku dhow boqol ruux oo soomaali ah maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saaray bayaan sawiro wata oo ku saabsan munaasabadii loo qabtay dufcada labaad ardayda wax ka bartay machadu shareeca maraykanka ayaa inta badan ciidamadiisa kala baxay waddamada ciraaq iyo afghanistaan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkii idaacadda islaamiga ee alfurqaan haatanna ku soo dhowaada isagoo dhammaystiran dagaal culus iyo madaafiic ayaa xalay iyo shalay gelinkii dambe lagu qaaday ciidamada kenya ee ku sugan deegaanka hoosingow ee jubbada hoose warkaas iyo warar kale waxaa inoo soo jeedinaya abuubakar ibraahim geedi ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay iyo shalay gelinkii dambe waxay fuliyeen howlgallo kala duwan oo isugu jira duqaymo weerar iyo qarax xooggan islamarkaana lala beegsaday saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo askarta dowladda federaalka kuwaasoo ka kala dhacay gobollo ka tirsan dalka soomaaliya gootada jugta culus ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay gelinkii dambe waxay gantaallo la beegsadeen diyaarad sahay waday ciidamada uganda oo soo cagadhiganaysay garoonka diyaaradaha ee degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ilaa wareedyo mas-uul ah ayaa inoo xaqiijiyey in duqaymahaasi ay ka dhasheen khasaare culus oo gaaray ciidamada uganda ee xoogga ku haysta degmada baraawe sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar kale oo madaafiic ah waxay ku qaadeen ciidamada milatariga kenya ee ku sugan deegaanka hoosingow ee wilaayada jubbooyinka ilaa iyo dhowr madfac ayaa gudaha u galay xerada ciidamada kenya iyadoona la arkayay ura madow oo cirka isku shareertay sida ay sheegayaan dadka ku sugan deegaanka hoosingow ee dhaca xuduud beenaadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya ciidamada milatariga mujaahidiinta ayaa marar badan weeraro ku qaaday ciidamada kenya ee ku sugan deegaanka hoosingow halkaasoo lagu dilay askar ka tirsan ciidamada k d fta xalay sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa ku rogaal celiyey ciidamada kenya ee ku sugan deegaanka hoosingow ee wilaayada jubbooyinka halkaasoo uu ka dhacay dagaal culus oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhawaqa rasaasta iyo diryaanka hubka noocyadiisa kala duwan ayaa in muddo ah laga maqlayay hareeraha saldhigga ciidamada kenya waxaana la rumaysan yahay inuu jiro khasaare kala duwan oo gaaray ciidamada kenya ee xoogga ku jooga wilaayada jubbooyinka dhowaan ayay ahayd markii ciidamada kenya ay ku dhiig baxeen deegaano ka tirsan jubbooyinka kadib markii ay la kulmeen silsilado qaraxyo ah oo ay la beegsadeen guutada qaraxyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab halkaasoo lagu dilay in ka badan labaatan askari oo ka tirsan ciidamada kenya ee kusoo duulay dalkeenna soomaaliya iyadoona sidoo kale qaraxyadaasi lagu gubay gaadiid dagaalo ay wateen askarta kenya geesta kale faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya weerar habeen hore ay mujaahidiintu ku qaadeen ciidamada maamulka jubbaland ee ku daaban askarta kenya ee ku sugan deegaanka kulbiyow ee wilaayada jubbooyinka weerarka oo ahaa mid aad u xoogan islamarkaana laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa lagu dilay laba askari oo ka tirsan ciidamada jubbaland ee caratuurka u ah ciidamada gumaysiga kenya dhinaca kale qarax culus ayaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kuwaasoo ku sugnaa deegaanka lafoole ee gobolka shabeellaha hoose qaraxa oo ahaa mid aad u xooggan ayaa la rumaysan yahay inay ka dhasheen khasaare xooggan oo gaaray ciidamada dowladda federaalka ee lala beegsaday qaraxa isku soo wada duub oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay waxa ay fuliyeen howlgallo dhowr ah oo lagu dilay saraakiil iyo ciidamo ka tirsan shisheeyaha iyo askarta soomaalida ah kuwaasoo ka kala dhacay gobollo ka tirsan dalka soomaaliya iyo sidoo kale dhulka n f d ay xoogga ku haysato dowladda kenya xukun gacan goyn ah oo lagu fuliyey nin lacag iyo agab kale ka xaday dukaan ayaa ka dhacay degmada kamsuuma ee wilaayada jubbooyinka faahfaahinta warkaasi waxaa soo jeedinaya mahad cubayd xukunkan xaddu sariqaha ah ayaa waxaa lagu fuliyey kaaraam qaasim muuse kaasi oo jabsaday dukaan ganacsi oo ku yaala deegaan hoostaga degmada kamsuuma ee wilaayada jubbooyinka kaaraam ayaa dukaanka ka qaatay lacag iyo agabyo kale milkiilaha dukaanka ayaa dacwaystay kaaraam kaaraam ayaana qirtay eedda loo soo jeediyey sida uu sheegay mid ka mid ah qudaada xarakatu shabaab almujaahidiin haa waa jirtaa in aniga jabsaday dukaanka la sheegay waxaana ka xaday alaabta la sheegay oo dhammaan waxayna ahayd xilla haweennimo ah waxaana ogaa tuugnimada inay xaaraam tahay laakiin waxaa iwa qaadee falkaas xun shayddaan kaaraam qaasim ayaa laga jaray gacanta midig waxaana laga qaaday xoolihii uu xaday sida uu sheegay qaadiga maxkamadu markay dhegaysatay dacwada iyo jawaabta oo ah mid qiraal ah iyo qaymeenta alaabta oo sxaday tuugga waxayna xukuntay sida tan kow maxkamada waxay xukuntay inay yahay falkan uu ku kacay karaam qaasi muusay fal tuugnimo ah labo maxkamada waxay xukuntay inaa laga qaado karaam qaasi muusey xoolihii uu xaday waana laga qaaday saddex maxkamadu waxay xukuntay inaa laga gooyo karaam qaasi muusey gacantiisa midig maadaama ay dhammaystirin tahay shuruudidii gacangooyinta afar xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraal xukunkan ayaa loo cuskaday xukunka waxaa maraajiicu ah ilaahay kitaabkiisa qowluhu tacaalaa wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa jazaa'an bimaa kasabaa nakaalan min allah wallaahu casiizun xakiim
xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shareecada islaamka oo barax tiran ka hirgelisay wilaayaadka islaamiga ah waxaana ku badbaaday dhiigga maalka iyo cirdiga muslimiinta ku hoos nool xarakada shabaabulmujaahidiin wilaayadii islaamiga ee mudug ayaa howlo saka qaymin ah ka samaysay degmo ka tirsan wilaayadaas maxamed ciise ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya maktabka sakawaadka ee wilaayada islaamigaahi mudug ayaa sako qaybin ka sameeyey degmada jowle ee wilaayada islaamigaahi mudug mashruucan ayaa waxaa ka faa'iidaystay dad isugu jira fuqaro iyo masaakiin kuwaasoo u baahi qabay sakada la siiyey waxaa qaarkood la siiyey min soddon neef oo ari ah halka kuwa kalena la siiyey min toban neef oo ari ah kuwaas oo ay u baahi qabeen saka qaybinta kadib waxay ka warameen shucuurtooda ku aadan xoolaha ay qaateen waa xuseen maxamed khayr waa degmada jowle agagaarkeeda baan joognaa waxaa ka socda masaakiinta mustaxiqiinta oo walaayada islaamka khayr allah siiye sakawaadka ay soo aruuriyeen ay ku qayb qaybinayeen aniga soddon neef oo ariya baa la siiyey maasha allah aad baan uga fasaana inama sadaqaatu lilfuqaraa'i walmasaakiin oo ilaaha yidhi hay-aadka qur-aanka sida ilaahay u sheegay baa la marsiiyey waxaan ugu ducaynaynaa baaraka allaahu fiihim ilaahay ha barakeeyo marka hore magacaygu cabdi sheekhdoon sikriyaa layidha halka aan ku sugannahay waa degmada jowle waxaana ka socota masaakiin wax la siinayo aniga toban neefaa laysiiyey oo ari ah oo sakaawaadka xoolaha ah aadaan ugu faraxsana maxamuud maxamed sahal marka hore ilaahay baa iskale mahaddaskabadina walaayada sharaf talaayaa iskale toban neef arigana waa laysiiyey ilaahay mahaddiis dadniska xooliyaro waxaanay toban iyo afar qof ka kooban marka waa kaalmaysaa ilaahay jannada ka waraab wixii siiyey sidoo kale qaar ka mid ah dadkii sakada qaatee ayaa dhankooda ka waramay baahida ay u qabeen sakada loo qaybiyey waxaan joognaa degmada joole ariga laysiiyena waa shan neef sababta la ii siiyey nin masaakiin oo iska danyaraan ah walaayadana waa uga mahad celinaynaa boqolkiiba boqol dareenkeenna xaqiiqdii wax lasoo koobi kara maa boqolkiiba boqol aadu u sarreeyaa midda kale waxaan aad ugu ducaynaynaa dadka laga soo qaaday waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahi subxaana watacaalaa badal kheyr qaba uu ilaahi subxana watacaala siiyo magacayga cabdi maxamed cabdi tuulada dhalwo ayaan ka socdhaa odaga dhalwo ayaan ahay maanta waxaan taaganaha goobta ee lagu bixinayo sakawaadka degmada jowle waxaan la wareegaynaa maanta xoolihii dadka masaakiinta loogu talagalay oo walada islaamika ee gobolka mudug ay ugu tala gashay welina ma aanaan arag xuquuqda maskiinta dad sidaas uu gurmada oo u siiya wax oo maanta xaqooda u siiya waxaan leenahay waa u mahad celinaya waa u mahad walaayada mar labaadaan u mahad celinaya sakada ayaa ah tiirka saddexaad ee diinta islaamka iyadoona sanad walba ay qaybiso xarakada mujaahidiinta al-shabaab taas oo ay ka faa'iidaystaan dad badan oo isugu jira fuqaro iyo masaakiin dowladda maraykanka ayaa waddankeeda ka musaafurisay in ku dhow boqol ruux oo soomaali ah sida warbixinta warkan uu ku eegayo maxamed daahir calasow shalayto oo jimco ahayd mar kale gudaha dalka maraykanka waxaa laga soo masaafuriyey muwaadiniin soomaaliyeed kuwaas oo ku noolaa gudaha dalkaasi qaar badanna ay ku jireen xabsiyada ku yaala waddankaasi toddobaatan ruux oo ka mid ah dadka soomaaliyeed ayaa laga soo daadgureeyey gobolka minnesota iyadoo lasoo saaray diyaarad gaar ah oo qaada sagaashan ruux labaatan ka mid a dadka saarnaa diyaaradda waxa ay u dhasheen koonfurta suudaan ee laga jaray suudaan inteeda kale dadkan soomaaliyeed ayaa ku biiraya boqolaal kale oo tan iyo markii uu xilka qabtay donald trump laga soo masaafuriya dalka maraykanka maxamuud muuse xasan oo la socday dadka la soo masaafuriya ayaa sheegay in dadkan qaarkood maraykanka ay hab magangelyo doon ah u galeen halka kuwo kalena iyagoo yar la geeyey maraykanka balse dembiye ay galeen darteed looga soo masaafuriya dadkan soomaalida oo la celiyey waa ilaa iyo toddobaatan waxaan laysu geeyey gobolka louisiana marka maantay xilli hore ayaa la celiyey saakay aroortii diyaaradan oo ilaa sagaashan qof ay sarreeyeen labaatan ka mida waxay kasoo jeedaan koonfurta sudan waa south sudan toddobaatan ka midana waa soomaali dadkan siyaabo kala duwan bay maraykanka ku yimaadeen waa dad asylum qaarkood kasoo galay dhinacan latin america saa og tahay in badan oo soomaali ah ayaa dhowr iyo tobankii sano iyo shan tobankii sano soo dhaafay ka imaanayay maangelya doon ahaa oo in badan oo ka mid a saddex sano iyo laba sano ku jiray xabsiyada maraykanka oo maangelyadoodii la diiday oo maxkamadda ay xukuntay in dib loo celiyo donald trump ayaa muujiyey naceybka u hayo dadka soomaaliyeed xilligii uu ku guda jiray ololaha doorashada markii uu xilka qabtayna waxa uu waddankaasi ka mamnuucay inay galaan muwaadiniinta dalal dhowr ah waxaana ka mid ahaa soomaaliya yemen iyo ciraaq dadka soomaaliyeed ee ku nool dalka maraykanka ayaa qaarkood shaqa la-aan ah halka kuwo kalena ay ka cabanayaan falal ammaandaro ah oo lagu waxyeelayey qaar ka mid ah dadka soomaaliyeed ee ku nool maraykanka sidoo kale soomaalida waxaa saameyn ba-an ku yeeshay cudurka korona ee faraha ba-an ku haya dalka maraykanka kaas oo si maalinla ah kumanaan dad ah ugu dilaya gudaha dalka maraykanka maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saaray bayaan sawiro wata oo ku saabsan munaasabadii loo qabtay dufcada labaad ardayda wax ka bartay machadu shareeca mar kale iyo abuubakar ibraahim geedi maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahiyey war-saxaafadeed ku aadan munaasabad ballaaran oo lagu maamuusayay dufcadda labaad ee maxadka tacliinta sare ee ashareeca ee ka furan wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya machadka tacliinta sare ee ashareeca ee ku yaala wilaayaadka islaamiga ah ayaa xaflad ballaaran u qabtay arday ka qalinjabinaysay machadka kadib markii ay si guul ah ugu soo dhammaatay imtixaanka sana dugsiyeedka kun afar boqol afartan iyo kowda ilaa kun afar boqol laba iyo afartanka hijriyada ee ay ku barteen culumta shareecada islaamka ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab munaasabadda qalinjabinta waxaa ka soo qayb galay waalidiin odayaasha dhaqanka iyo nabadoonnada culimada jihaadka hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo sidoo kale dadka deegaanka shahaadada dibloomaha sare ayaa la guddoonsiiyey boqol iyo lix arday halka sidoo kale abaalmarino qaali ah la guddoonsiiyey ardayda kaalmaha hore galay taasi oo lagu dhiiragelinayo dadaalkooda waxbarasho ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa xusid mudan in ardayda maxadka shareeca ay asal ahaan yihiin ardaydii ka soo qalin jabiyey macaahidda sharciga ah ee qabaa'ilka soomaaliyeed waxayna maxadka ku qaateen waxbarasho socanaysay saddex sano iyadoo markaas kadib ay awood u leeyihiin inay ku biiraan jaamacadaha islaamiga ah xafladda qalinjabinta waxaa hadallo ka jeediyey marti sharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin hogaamiyaal ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxayna dhammaan dadkii halkaasi ka hadlay ay ammaaneen dadaalka ardayda iyo sabarkooda waxay sidoo kale ka qaybgalayaashu caddeeyeen muhiimadda ay leedahay in laga ilaaliyo bulshooyinka muslimka ah qaswulfikriga xagga maskaxda ah ee lagu doonayo in lagu burburiyo ummadda muslimka ah laguna taagdaraysiiyo awooddeeda xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay muslimiinta bariga afrika u ballan qaadaysaa inay u fududaynayso mashaariicdeeda waxbarashada ee ka jira wilaayaadka islaamiga ah si loogu adeego wiilasha ummadda waxayna ku dadaali doontaa inay soo gudbiso mustawo waxbarasho oo sarreeya kaasoo bidhaansanaya qur-aanka kariimka iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo dhaxalka saxaabada ridwaanullaahi calayhim si loo helo tarbiyo islaami ah oo ku habboon jiil rabbaani ah oo ku hubaysan cilmiga iyo aqoonta awoodna u yeeshay inuu la wareego ammaanada islamarkaana uu qaado raayada ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab war-saxaafadeedka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ku lifaaqnaa sawiro laga soo qaaday xafladda qalinjabinta ee dufcadda labaad ee maxadka shareeca waxaana hogaamiyaasha sawiradooda la arkayo ka mid ah sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo sidoo kale ay ka mid ahaayeen culimmadii ka qayb gashay munaasabadda sheekh jaamac cabdisalaam warsame sheekh fu'aad maxamed khalaf sheekh suldaan moxamed aala moxamed sheekh bashaar cabdikariin sheekh xasan yacquub cali iyo culimo kale waxaa sidoo kale sawirada lagu arkayaa iyadoo shahaadooyin aad u qurux badan la guddoonsiinayo ardaydii ka qalinjabisay dufcadda labaad ee maxadka tacliinta sare ee ashareeca sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere ayaa kelimad muhiima ka jeediyey munaasabadda qalinjabinta dufcadda labaad ee ardayda maxadka tacliinta sare ee ashareeca fawaaidda marka laga helayo macaahidda ilaa wax haddii la qabto ma og tahay maxaa laga helay maxaas faa'iidaa maxaa xaasila awalan waxaa faa'iidaa in shareecada ilahi subxana wa tacaala si lana siiyo in cilmiga sharciga ahay hadduu shalay yarahay maanta u ballaartay haddii w hadduu shalay wax kooban ahaayo maanta na sii ballaarahayaan dubba ay soo baxayaan waxyaaba laga macaasha waxaa ka mid a hadda wiilashaan saddex sare meel iskula jireen maanta waxaan u malaynayaa wax iska jecel ma jiraan ya haashi isla cuneen waa isla cabeen in sha allahu taala waxay tartiib doontaa nacraadkii jaahiliga iyo qabyaaladii iyo balaayadii wax badan oo ka mida tirtiri doontaa halka warkan uu idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan ugu dambayntiina maraykanka ayaa inta badan ciidamadiisa kala baxay waddamada ciraaq iyo afghanistaan war ka soo baxay dowladda maraykanka ayaa lagu sheegay in inta badan ciidamadooda duulaanka ku jooga waddamada ciraaq iyo afghanistaan laga soo saaray waddamadaas sii hayaa xilka wasiirka difaaca ee dalka maraykanka christopher miller ayaa maalintii shalay sheegay in afghanistaan ay kala baxeen inta badan ciidamadii kaga sugnaa halkaas balse ay ku reebeen laba kun iyo shan boqol oo askari sidoo kale dowladda maraykanka ayaa aada u dhintay ciidamadeeda duulaanka ku jooga waddanka ciraaq waxa uu sheegay in maraykanka uu qarka u saaran yahay inuu soo gebagabeeyo dagaalka uu muddada labaatanka sano ah uga jira caalamka islaamka arrintan ayaa ku soo aadaysay iyadoo dabayaaqada sanadkii tegay donald trump uu amar ku bixiyey in si aad ah loo dhimo ciidamada maraykanka ee ku sugan waddanka afghanistaan soomaaliyana dhammaan laga soo saara ciidamada ameerikaanka ah ee duulaanka ku jooga waddanka warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa naga intaa